galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur daanduray bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya galabta dhambaalka ugu horreeya nuur waxauu naga soo gaaray hooyo aamine iimaan hooyo xabiibo iimaan abtisheekh cali iimaan iyo nuurti iimaan maxamed cali iimaan aadan abshir mayow maxamed iyo faadumo mayow maxamed iyo fartuun mayow maxamed faa'iza mayow maxamed owliyo cabdi faadumo cabdi xasan abshir buule maxamed shabeelow xasan maxamed roobow maxamed macalin manuur maxamed yacquub daahir kayow iyo cabdinuur isaaq gaadi iyo injineer xuseen geesey cabdi xasan axmed gerger iyo maxamed cali salaad nishow aadan iidow ibraahim aadan shabeelow iyo cabdiqaadir xasan maxamed kaskey maxamed xuseen hindi style boy iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere kamaal yare waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aadan maxamed aadan iyo tamiimo cabdi xasan oo gabadh ugu dhalatay gobolka baay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tiisoo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan anigana leeyahay warqadda dhinacayga ugu horreysa waxaa inaga soo gaartay dadka kale ah hooyo farxiyo amiin maxamed iyo hooyo muumine maxamed gaafow hooyo maka maxamed gaafow iyo hooyo sacdiye muxidiin xasan iyo hooyo doctor aamina zahra aaba sayle xuseen cadow iyo aabe muxidiin maxamuud yalaxow iyo ilyaas sayle xuseen naseexe sayle xuseen cabdinaasir sayle xuseen cusmaan salaad yuusuf iyo cabdulqaadir salaad yuusuf iyo muno salaad yuusuf iyo xasan muxidiin xasan dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah xasan salaad yuusuf iyo doctor sihaam sayle xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo ayaan leenahay dhinacii heesaha haddii aan aadno daanduray maxaa inoo haystaa galabta heesta ugu horraysa bal inoo soo qabo heesta ugu horraysa eeaan dhegaystayaashan u soo qabanayno waa heesta amran codadkii fanaaniinta cabdibaadil iyo khadiijo hiiraan
arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanada uurhoya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin abbaayo arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanara uurhoya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin abbaayo halistaa agtaydiyo oo beerkuu agjooga allaylehe jacaylkaada i abbaaray halistaa agtaydiyo oo beerkuu agjooga ogadu ku faafo iidleeye anigoo amranay ma og tahay ogadu ku faafo iidleeye anigoo amranay ma og tahay araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
aniguba jacaylka u asayay adiga inuu arexda iga galay ma ogta maalintan ku caashaqay eyga intidhiba urka igaga yar weli abowe aniguba jacaylka galay ma ogtahay maalintana ku caashaqay erayga idiriba urka igaga yeel weli abowe ayaamaanta taaban la ilme ayay oliyooga caashooqa eebadaygu mudaye ayaamaanta taaban la ilme ayay oliyooga caashooqa eebadaygu mudaye afka waxaan ku hayaa uur kale igaga yiye maarumaadis aragta afka waxaan ku hayaa uur kale igaga yiye maarumaadis aragta aragaaga oo qura kumaan iibsade adduunyada aragaaga oo qura kumaan iibsade adduunyada
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalagacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalagacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno haygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
sida ayna gelo ilmaheedi waydaale waana kugu ololaya ma ogtahay axadigaynu dhiganiyo arrimaha dhacdeena marnaha ilaawin abowe sida ayna gelo ilmaheedi waydaale waana kugu ololaya ma ogtahay ولدا دمانته انت جوابته عذرك اركضه نفتك اقراته adduunyada dhammaanta inta joogta hadalka arkoodo naftu ku ogolaate waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay indhere garad inaad tahay waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay indhere garad inaad tahay aragaaga oo qura kumaanibsade ee dunyada baalkana waxa uu noogu yimid mahad hubeey iyo xasan axmed xuseen iyo casoowe shaafi tariig axmed hubeeye iyo dayax axmed hubeeye iyo cabdi barkhadle cabdi iyo maxamed deeq maxamuud aadan boolo iyo maxamed cabdi maxamed guraande faysal maxamed bakaal iyo brofesor xabiib cabdulaahi dheeh iyo caaqil nuure barkhadle iyo nuur axmed hobeeye iqra nuur hobeeye iyo bilaal nuur hobeeye doctor farxiya mahad hobeeye nuur sheekh maxamed sheekh ibraahim doctor caayisho macalin xasan caayisho keef iyo faa'iizo mahdi fiicane iyo cabdiraxmaan faarax kabtan dhago xaaji bishaar maxamed owjaamac iyo fardowsa maxamuud aadan ramlo maxamed cali mawliid xuseen cali axmed mukhtaar cadhays hoodo axmed maxamuud iyo zamzam xaaji maxamed dhammaan waxay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan cabdinuur maxamuud aadan iyo idil caaqib moxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay caasimadda dalka jabuuti waxaanay leeyihiin isku waara aamin ayaan annaguna leenahay hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daandureyow waxaana dilaya dadka kale ah abo cabdi xasan cawad iyo adar cali xasan cawad adar cabdilaahi xasan cawad iyo adar maxamed xasan cawad jaamac maxamed xirsi iyo maxamed cabdi xasan iyo maxamuud cabdi xasan axmed cabdi xasan iyo baashe cabdi xasan iyo dhammaan ilmo cabdi xasan oo kale ah farax qaali najax xamda shukri qadan muna hodan nuure iyo ayaan iyo sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira hooyo deeqi yuusuf iyo hooyo raxmo xasan iyo hooyo faadumo baarac cadxaashi dhammaan dadkaas waxay hambalyo meher oo farxad leh i gaarsiinayaan kayse cabdi xasan iyo zaynab axmed maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka waab cidhiiri ee degmada gaashaamo ee ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno goorma kugu dambey socodadka saare axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan
inayow jaacay runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux siday wadaaga inayow jaacay runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux siday wadaaga ama uu bajito la jicilka kelidii ama uu bajito la jicilka kelidii أنا جمل شدق الله أنا جمل شدق الله إذا سوجا لعدا جدارك عندها كما قرأت الجرنبا أنا جمل صدق الله أنا جمر صدق الله إيه سوجة لعدا جدار عندها كما قرأت ترنبا تقوهر أربار oduqaaduu jawada jibcara u kaacisaha hadduu geeluu jeelqabo jogoo hirar baan wadaa oduqaaduu jawada jibcara u kaacisaha wakasoo bajiree Hey, hey. Ah, أنا هي هي آه أنا جمع شدقة أنا جمع شدقة صوتي ريعه وحياتي كويدي إذا ذهبي جري أنا جمع شدقة أنا جمع شدقة صوتي بيريعه وحياتي كويدي يا مداري الجبريل
dhambaalkana nuur waxa uu noogu yimid falastiin khaliif bifey iyo bedel cabdulaahi xuseen bedre cabdulaahi ibraahim iyo sayid cumar cusmaan cabdule xamda muuse saalax iyo xasan cali shamsaay cali iyo haka shakiin ayaale maxamed maxamed iyo shaafici cali warsame iyo shiino warsame iyo iid qaasim warsame cabdixakiim maxamed warmahaye maxamuud m gaadi iyo ilhaan cumar jaamac jaamac maxamed roor iyo ismaaciil macalim hurayare iyo arwaax xaashi samatar hani soomaali iyo saadiq gurey sulub jaamac googooye iyo waxay yidhahdeen gooni maxamed muuse iyo qadar good gardaase iyo caaisho gooni iyo cabdisalaam kajooje iyo maxamed maxamuud goox dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambali gaadhsiiyaan zakariya fuuxaale iyo nimco maxamed oo arooskood uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo owlaad qayr qabta aamin ayaanana u raaciyey warqad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya farduuse cabdi cali iyo kaamil cabdi cali muxsen cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali iyo aamine ibraahim malaaq waxaa kaloo ku jira nuurta saruura xareedo cabdiqani cabdicasiis iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxay halkan tahaniyad dhalasho ay uga dirayaan hodan cabdi cali iyo cabdi muriidi ibraahim malaaq oo wiil ugu dhashay xerada dhadhaab dhagaxley wiilkaas waxaa loo bixiyey xudayfa waxaan leenahay xudayfa noqonkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heestii saddexaad in dhegeystayaashan usoo qabanayno waa haygabine haygoyne amba kuma guhaadsheene waa codkii faysal cumar mushtaeg
dayaankiisa u badan indartaa u geesmar haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaajiyo dayaankiisa u badan haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaajiyo
amba kumahagu haciini haygabini haygoyini haygabini haygoyini amba kumahagu haciini
dabaalkana nuur waxa uu noogu yimid aadan cabdulaahi cali iyo raxmo cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali faadumo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali muxudiin cabdulaahi cali axmed cabdulaahi cali xareedo cabdulaahi cali iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir iyo maxamed yacquub amiin firdowse cabdiwahaab cabdulaahi iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo cabdisalaan muxidiin xasan waxaan taaniid u diraynaa bay yidhaahdeen xasan cabdulaahi cali iyo farxiyo yacquub amiin oo wiil ugu dhashay degmada kurtunwaarey gobolka shabeellada hoose waxaana ay yidhaahdeen waxaa wiilkaasi loo bixiyey munasar xasan cabdulaahi waxaanay leeyihiin munaasar noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamin ayaan annaguna leenahay warqadda dhinacayga ugu dambaysana waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur maxamed cabdinuur iyo xasan cabdinuur cabdulaahi cabdinuur cabdicasiis maxamuud cabaas ugaas siciid bashiir iyo suleymaan xasan baruuke iyo cabdiweli faarax barre yaasiin ibraahim iyo hindiya dhaqane waxaana ay u hambalinayaan macalim isaaq cabdinuur iyo xabiibo ibraahim maxamed oo ay gabarh ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasina waxaa loo baxsheeyey mumtaas macalin isaaq ha noqoto ayaan ana leeyahay mumtaastii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambaysay aan barnaamijkeena kusoo xiri doono galabta waa heesta duufaan iyo codka cumar dhuule cali iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
waxay adiga ku daran ninka ay dambayse hadalkuni deeqsi ka duramanaya isagoon dareen qabin haddii laydinkala dilo duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan dadku kula tegin duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan dadku kula tegin waan daale waan daale waan daale waan daale nafsi lama daraadsado isagoo dibadaha yaalleh dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad kaa furan adigaa ku daabaxan dubaaqa iyo lahabte haddaan diiday ruux kale inuu dabinka iyo galo oo anigoon dareen qabin hadba laygu kaadiro duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan dadku kula tegin duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan dadku kula tegin waan daalay waan daalay waan daalay waan daalay hayda qabin haddii layna kala dilo duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuwe ayaan daadku kula tegin duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuwe ayaan daadku kula tegin waan daalay waan daalay waan daalay waan daalay hay daraan haddaad diidda yeelkee adiguu dacarku leefsiine adiguu duleedada ku dhigi goor habeen dumaye adiguu carradankaa dhex diri uumiyuu degaye adiguu hoggaan kugu daligi daacadda ilaahe diifiyo aduunbuu kaaga tegi daalankaa hadhin dulla'aantu waa ceeb haddaad tahay qof doore waa laga dambeeyaa halkii ku daraato waa layska diidaa doqonnima hoose duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuwe ayaan daadku kula tegin duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuwe ayaan daadku kula tegin